alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh su-aasha afariy kontonaad waxay leedahay ilmaha caloosha ku jira haddii laysku dayo in la ogaado labyo dhadigu labiyo dhadig wuxuu yahay arrinka xukumkiisu muxuu noqonayaa jawaabtu waxay tahay ilmaha caloosha ku jira haddii uu gaadho wakhtigii nafta lagu afuufayey ee malagga ilaahay subxaana watacaala uu amraya inuu sidaasi yeelo afar kelmadoodna uu qoro uu ka baxay qeybnimadii mutlaqa ahayd ee ilaahay mooyaane cid kaleba aanay ogeyn oo malagoo makhluuqaba ilahay baa subxana watacaala ogeysiiyey wuxuu galay waxay culimmadu u yaqaaniin alkheybu nisbi oo wax khalqiga qaarkoodna ay ogyihiin qaarkoodna ka qarsoon marka haddii la ysku dayo in la ogaado oo tusaale ahaan dee kombyuutar la saaro si loo ogaado labiya dhadig wuxuu yahay ama calaamadaha kale dee culimmaduba ay sheegi jireen dadkeenuna ay yaqaaniin ee dumarka uur kale ka muuqda oo la odhan karo iyaga laftooda waa calaamad laakiin waxaa dhici karta mararka qaarkood in aanay sidii la moodayay wada noqon arrinta noocaasi noqon mayso in la isku dayay qeyb iyo wax maqan in la ogaado ama qofkii la weydiiyey in qeyb laga waraystay oo dee sidii faaliyaha oo kale loola dhaqmay arrintaasi noqon maysa marka koobaad mar labaadka haddii gabadhu ay u tegayso dhakhtar ajnebika ah oo cawradeedii markaa uu faydayo si kombyuutar loo saaro loo ogaado ilmuhu labiyo dhadig wuxuu yahay ujeeddaduna ay tahay un intaas taasi ma bannaana oo in ilmaha labiyo dhadig wuxuu yahay la kala ogaadaa ma aha daruuro bannaynaysa gabadha cawradeeda inuu arko nin ajanabi ka ahy amabase dee gabadh lafteedu inay aragto cawradii dumarka in la ogolayn inay dumarku waxa weeyaan ay arkaan waxaanaynu ogsoonahay arrintaasi wax faa'iido dee buuran oo ay leedahay baan jirinba ilmuhu wuxuu yahayba ilaahay baa subxana watacaala qadaray qofkii inuu ilaahay ka barya un ilmo wanaagsan oo dhinac walba u wanaagsan ilahay inuu ku arsaaqa ayuunbaa la gudboon waxa iyaduna la mid ah haddii arrinta noocaasi lagu bixinayo xoolo badan oo ama safarrabo loo gelayo kharash badan uu ku baxo taasina waxay soo gelaysaa dayicii maalka iyo israafkii shareecadu ay diiday ilahi uhi walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu yihi wakariha lakum alaaa ilaahay saddex buu idiin nacay saddexdaa waxaa ka mid ahaa idaacat lmaal xoolaha in la dayaco ayaa ka mid ahayd haddii waxa weeyaan arrintaasi aan goonideeda loogu qasdin oo aan xoolo badan lagu bixin ahayn oo sidaasoo kale dee cawro la arkay iyo waxaasi aanay kelideed ka dhalan ahayn ee ay tahay arrin la socota daruuro caafimaad oo gabadha kombyuutarkii loo saarayo haddii xaaladaasoo kale markaa dhakhtarkii la weydiiyo wax dhibaatii kuma jirto oo ataabicu taabicun shaygaa daruurada ah ee isdaweynta ah ayuunbay la socotaa shayguna shayga uu la socdo ayuu la xukum noqdaa waxaase fiican iyada lafteeda in la iska daayo waayo wax laga yaaba qofka in qalbigiisa wax iska bedelaan oo nicmada ilaahay subxana watacaala inuu karho haddii tusaale ahaan inan uu doonayay uu jeclaa oo inan ay noqoto ama inan uu doonayayoo dee inan loogu sheego waxaa dhici karta nooc karaahiye qalbigiisa inay gasho shaydaanku waswaasuu ku furo marka in la iska daaya ayaa fiican oo ilaahun subxana watacaala laga baryo walad saalixa wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu